faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado buusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo dhaqdhaqaaq ka wada deegaano ka tirsan gobolka mudug soomaaliya oo ka qaybgelaysa shircir heer caalamiya qaxooti soomaaliya oo laga soo celiyey dalka yeman wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo shir uga qaybgelaya magaalada waa dalka switzerlan wasiirka maaliyadda soomaaliya oo shaaciyey waxaa lagu qabto lacagta la siiyo shabaab ee ay ka qaataan ganacsatada soomaaliyeed agaasimihi madaxtooyada hirshabeelle ee isu dhiibay al-shabaab oo ka soo laabtay intaas dhegeystayaal waa qaar ka mida qodobada ugu doorkoraan warka subaxee raadiyaha cadaado goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhdun ay ku beegan tahay lixda bisha tobnaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaasoo fidsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqa wada deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug wararkaan ka helayna tuulooyinka waa tuulooyin hoostaga deegaanka camaare ee gobolka mudug ayaa waxay sheegayeen halkaasi saaka ilaa iyo xalay dhaqdhaqaaq ciidan ka wadan ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka soomaaliya shalay gelinka dambe ayaa waxaa deegaanka camaaro gaaray ciidamo u horkacaya taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad ee xoogga dalka jenaraal qooje iyagoo howlgallo qorshaysan ka fuliyey gudaha deegaanka camaara ee gobolka muduga hase yeeshee wararka aan saaka ka helayno deegaankaasi waxay sheegeen in ciidamada ay saaka howlgallo kala duwan ka wadaan daafaha deegaano hoostaga deegaanka camaare ee koonfurta gobolka mudug taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad xoogga dalka jenaraal qooje oo la hadlay shacabka deegaanka camaare ee gobolka mudug ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay horey u sii socon doonaan qorshahuna yahay in la gaaro dhammaan deegaanada kale ee aan xorta ahayn deegaano ka tirsan gobolka mudug waa deegaano ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ayaa waxaa ku xoogan xubno ka tirsan al-shabaab waxaana saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa galmudugba ay sheegeen in deegaanadaasi ay ka xoreynayaan al-shabaab wixii warara dhegaystayaal ee kusoo kordha haddii allaha awoodda leh raalli ka noqdo waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayga dambe qaxooti soomaaliya ayaa laga soo celiyey dalka yemen iyadoo laga soo dejiyey dekedda magaalada berbera ururka caalamiga ee muhaajiriinta adduunka ah ayaa qaxooti soomaaliya waxay ka soo celiyeen dalka yemen kuwaasoo laga dejiyey dekedda magaalada xeebeedka berbera ee deegaanka maamulka somalilan qaxootigan oo tir ahaan gaaraya boqol afartan iyo toddoba ruux ayaa waxaa ku jira konton iyo lix caruura waxaana doon looga soo qaaday dekedda magaalada cadan ugu dambeynna laga dejiyey dekedda magaalada berbera ee somalilan dadkan qaxootiga soomaaliyeed ayaa waxaa saameyn ku yeeshay dagaalada ka socda dalka yemen iyadoo sidoo kale ay la soo daraystay intay ku sugnaayeen dalka yemen xaalad bini-aadannimo taasoo keentay inay soomaaliya dib ugu soo loogu soo celiyo afhayeen u hadlay ururka qaramada midoobey ayaa sheegay in xilligan aysan wanaagsanayn in soomaaliya lagu celiyo qaxooti amni darro ka jirta awgeed hase yeeshee dadka ay iskood u dalbadeen inay diyaar u yihiin inay dib ugu noqdaan dalkooda hooyo dalka yemen ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada waa dalka yemen ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada dad badan oo soomaaliya qaxootiya ay ku nool yihiin kuwaasoo qaarkood ka cararay dagaallo sokeeye halka qaarkoodna ay ku tageen tahriib oo ay doonayaan nolol ka wanaagsan midii soomaaliya ay ku haysteen waxaana dadkaasi intooda badan ay doonayaan inay dalkaasi yeman uga sii gudbaan sacuudiga hase yeeshee dagaalada ka socda yeman ayaa saameyn badan ku yeeshay soomaalidii dalkaasi tegi jirtay agaasimihii madaxtooyada hirshabeelle oo dhowaan isku dhiibay al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa inuu dib uga soo laabtay agaasimihii hore madaxtooyada hirshabeelle xasan cumar axmed loona yaqaana xasan mahdi ayaa markii ugu horreysay lagu arkay deegaano ka tirsan hirshabeelle tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu ka soo muuqday gacanta al-shabaab dad ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa warbaahinta u sheegay in xasan mahdi lagu arkay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kadib markii uu ka soo laabtay deegaanada al-shabaabka oo ku sugnaa muddo ku dhow bil xasan mahdi waa ka soo laabtay al-shabaab hadalkii uu ka sheegay inuu ka toobad keenay shaqadii uu ku jiray ee dowladda waxaa waxaana loo soo fidiyey cafis ayuu yidhi mas-uul ka tirsan maamulka gobolka hiiraan xasan mahdi waxa uu ka mid ahaa dad badan oo al-shabaab ee cafis u doontay kana soo laabtay isagoona isaguna ugama horreyn waxaa dhacday dad badan ayaa al-shabaab cafis u doontay ayuu yidhi mas-uul ka tirsan maamulka gobolka hiiraan oo isagu sheegay in xasan uu la mid yahay odayaashii waxgaradka kale ee al-shabaab u tegay islamarkaana cafiska weydiistay saraakiil ka tirsan booliiska gobolka hiiraan ayaa warbaahinta u sheegay inaysan weli arkin xasan mahdi laakiinse ay soo gaartay xogta sheegaysa inuu ka soo laabtay al-shabaab oo uu doonayo cafis sida uu hadalka ay u dhigeen xasan cumar axmed oo loo yaqaano xasan mahdi ayaa warbaahinta al-shabaab ka soo muuqday saddexdii diseembar ee sanadkan laba kun toban iyo sagaal wuxuuna sheegay inuu ka toobad keenay shaqadii ridada iyo gaalnimada isagoona labadiisa dhinac ay taagnaayeen laba dagaalame oo ka tirsan xarakada al-shabaab halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaanna waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertisa wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa ka hadlay lacagta laga qaado ganacsatada soomaaliyeed taasoo ku dhacda gacanta al-shabaab wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo waraysi gaara siiyey tv-ga universal ayaa ka hadlay arrimo dhowra oo ku aadan xaaladda guud ee dalka gaar ahaana dhanka maaliyadda bayle ayaa waraysiga uu bixiyey waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra oo muhiima sida dhaqaalaha ay al-shabaab ka hesho ganacsatada magaalada muqdisho iyo sidoo kale gobolada dalka wasiirka ayaa waxa uu xusay inay jiraan lacago la siiyo kooxda al-shabaab oo xilligan dagaal adag kula jirta ciidamada dowladda iyo kuwa amisom arrinta shabaab waxbay qaataan horta anigu kama warhayo waxay qaataan waan maqlaa oo keliya ayuu yidhi wasiirka oo la hadleeyey tv-ga universal sidoo kale wuxuu intaa ku daray in lacagta la siiyo al-shabaab ay tahay mid lagu burburinayo dalka siduu hadalka u dhigay cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa ugu baaqay ganacsatada in lacagta ay bixinayaan ay siiyaan dowladda dhexe ee soomaaliya si loogu dhiso dalka islamarkaana ay la xisaabtamaan dowladda federaalk soomaaliya ugu dambeyn wasiirka ayaa soo hadal qaaday qorshaha daabicista lacaga cusub oo shilin soomaaliya oo haatan ay waddo dowladda dhexe ee soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in dhammaan dowladda federaalk soomaaliya ay buuxisay sharuudihii looga baahnaa si loo daawaco lacag balse weli lala yahay keliya qarashkii lagu daabici lahaa lacagtaas oo uu tilmaamay inuu kor u dhaafayo dhowr iyo labaatan milyan oo dollarka maraykanka waxaana ah wasiirka uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ku howlan tahay sidii loo soo daabici lahaa lacag shilin soomaaliya oo cusub islamarkaana dalka looga dhaqangelin lahaa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya ayaa ka qaybgelaya shir ka furmaya magaalada geneva ee dalka switzerland wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaali waa wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye iyo wafdu hogaaminayo hayaa u mabaxay magaalada geneva ee dalka switzerland ujeedka socdaalka wafdiga oo matalayay dowladda soomaaliya ayaa la xidhiidha ka qaybgalka shir xeer caalamiya oo guddiga ee guddiga sare ee fulinta hay-adda qaramada midoobey qaxootiga adduunka oo lagu qaban doono dalkaasi kulankan oo ah kii toddobaatanaad ayaa waxaa iskugu imaan doona dalalka xubnaha ka iyadoo wasiirka uu ku matali doono dowladda federaalk soomaaliya kulanka ayaa lagu qaad qaadaadhigi doonaa arrimaha qaxootiga adduunka sidoo kalena lagu ansixin doonaa qorsho sanadeedka iyo miisaaniyadda hay-adda u n c r soomaaliya ayaa shirka waxa uu yahay fursad gaara waxaana wafdiga la filayaa inay ku soo bandhigaan halka halkaasi daruufaha haysta qaxootiga iyo barakacashayaasha soomaaliyeed ee ku sugan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertis ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhanna aad nagala jaan qaadaan bartaanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com soomaaliya ayaa dacwad ka dhana kenya waxay u gudbisay qaramada midoobey kadib markii shalay gelinkii dambe diyaarad ka soo duushay magaalada nairobi ay si toosa uga degtay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ayaa tallaabadaasi kenya waa tallaabadaasi ay kenya ugu fasaxday diyaaradeeda dacwad ka dhan ah waxaa gudbiyey dowladda federaalk soomaaliya iyadoo u gudbaysay qaramada midoobay dowladda soomaaliya ayaa kenya ku eedeysay inay ku xadgudubtay sharciga caalamiga ee duulista hawada iyadoona dacwad u gudbisay qaramada midoobay gaar ahaana waaxda duulista hawada diyaarad nooceedu yahay f conton ayaa shalay ka soo duushay magaalada nairobi iyadoo siday madaxweynayaashii hore ee galmudug iyo koonfur galbeed iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale diyaaraddaasi ayaa maanta waxaa lagu wadaa in magaalada garowe ay ka soo qaado madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni si uu uga qayb galo calaamasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe wararka ayaa intaa waxay ku darayeen diyaaraddaasi ka degtay kismaayo ay isticmaashay shatiga shirkadaha diyaaradaha waa shatiga diyaaradaha ee jubba airways sidoo kale dhowaan ayay ahayd markii dowladda federaalk soomaaliya ay ku amartay diyaaradaha taga iyo kuwa ka imaanaya magaalada kismaayo inay soo maraan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho hase yeeshee go-aankaas ayaa u muuqda mid la jebiyey warkii subax dhegaystayaal waad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga inta warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
amaal academy for children and women development akademiyadda amaal ee horumarinta caruurta iyo haweenka carruurta sideedaba haddaan la carbaynin cilmi aan la baraynin soo caqiibo xumaatiyo hadhow loo caban maayo caliyow hadalkaaga cindigayga kacshee waana weeye cajiiba warka caadka ka qaado bal cadday murtidaada anigoon caadada diirin marna aan calwasaadin beenna aan camiraynin akademiyadda amaal barashada casriga culumta qur-aanka iyo caqiidada sunnada akademiyadda amaal ayaa la diyaaraa sidoo kale xanaana calankeeda loo muday dhallaanka ay carbinayaan akademiyadda amaal ee horumarinta caruurta iyo haweenka cunta karin ku sii daro harqaankana ogsoonow xaqiiq xaqiiq waa lagu barayaa akademiyadda amaal qaybaha ay akademiyadda ka koobantaha waxaa ka mid ah qaybta xifdinta qur-aanka kariimka qaybta xanaanada caruurta qaybta barashada culuumta shareecada qaybta barashada cunta karinta qaybta xifdinta waxa ay shaqaysaa subaxii ilaa galabkii shanta maalin qaybta xanaanada caruurta qaybta xifdinta waxa ay shaqaysaa subaxii ilaa iyo galabkii shanta maalin qaybta xanaanada caruurta waxa ay shaqaysaa subaxii waxaana la soo gelayaa halka saacii bar ilaa iyo koo iyo tobankii bargalabnimo qaybta culumta sharciga waa shanta maalin waxaa la soo gelayaa subaxii qaybta cunto karinta waa shanta maalin waxaa la soo gelayaa galabkii koo iyo tobanka saac ilaa iyo labiyo tobankii bar iyo khamiista iyo jimcaha wixii faahfaahinintaasi dheeraada fadlan kala xiriir teleefon number eberli xal saddex siddeetan iyo sagaal lixdan iyo koo konton eberli xal shan toddobaatan toddobaatan iyo saddex soddon iyo sagaal ama eberli xal sagaal sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo kow eber labo مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين